waxaa iminkana inoogu xigaya hadalka sheekh tawakal ood wada taqaanaan oo muxuu ahaa xoogaa shan midhidh ah inoo taataabanaya muhiimadda ay leedahay in lasma in laiskaalmeeyo ama laiscaawiyo ama laisku naxariisto sheekh tawakal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولعليال أنا كل ديرانين الله سبحانه وتعالى وهو نفريا وهو الريا بلشو أمت ضد جريتان adduun iyo aakhiro waxa ay ku gaarayaan waa taqwada allah subxaanahu watacaala haddii allah subxaanahu watacaala laga baqo cabsidiisa lala yimaado bulshada waxqabadkeedana waa ziyaadaa nusqaanteedana waa yaraataa hadday taqwadu yaraato alla ka cabsigu uu yaraado ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisaa yaraataa hadday taqwadu timaaddo alla ka cabsigu uu yimaado ilaahay subxaanahu watacaala tabantaabintiisaa timaada waxaa yaraanaya insaanku in mashruuc iyo waxqabad dad anfacaya uu dhaliilo waxaa ka hor istaagaya cabsida alla subxaanahu wa tacaala allah waxa uu leeyahay kitaabkiisa casiiska ah wa tacaawanuu cala albiri wataqwa waxaad isu kaalmaysataan biriga samafalka wanaagga bulshada wax taraya walaa tacaawanuu cala alithmi dembiga ummadda wax dhiba wax gaarsiiya fawdada keena ha isu kaalmaysan inuu leeyahy alla subxaana wa tacaala waxaa la isu kaalmaysanaya waa maxay biri kelmadda biriga ah qur-aanku meelo tiro badan bay kaga soo aroortay waxa la isu kaalmaysanayo jahliga oo layska saaro waa biri iyo samafal ummadda oo wax loo qabto gaajada laga saaro waa biri iyo samafal qofka walaalka oo kuu baahan oo wax tartid waa biri iyo samafal nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa waxa uu ku leeyahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda ruuxa mu'minka ah ruuxa mu'minka ee kale waxa uu u yahay bulikeetiga iyo dhisi oo kale mareedda laysku xirayo ama la iskor saarayo say isu caawinayaan say isugu xiran yihiin say wax isugu tarayaan fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamahali ljasadi alwaaxid buu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam isu nuglaantooda isu naxariishashadooda garab isu raaricintooda waxaad moodaa jir keliya oo qof keliya ku yaal jirkaagu hadduu far ku xanuunto madaxana waa ku xanuunaya jirkaago dhan baa ku xanuunaya inaynu maanta raaxaysanno qalbigeennu uu dego ma keenayna ma keenayso in maanta bulshadeennu ay jahli ku jirto ma keenayso in aan raaxaysanno ilmaheennu iskuulaad ay dhigtaan guryo waaweyn aanu degno jacayl maaha allah subxaanahu wa tacaala waxaa nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam adduunyada qofuu jecel yahay qofuu necab yahay waa siiya iimaanka iyo islaamnimadu ma siiya ilaa qofuu jecel yahay mooye islaamkaasaa waxa uu keenayaa in wanaagga la isu kaalmayso wax la isla qabto bulshada waxa ugu fiican dadka dadka wax tara dadka dadka wax u qabta hadduusan shilin bixinayn hadduusan waxba tarayn xooggiisa iyo juhdigiisa geliya ku bixiya dadka ku baraarujiya wax u qabta run ahaantii waxaa maanta aada u qiimo badan in soomaalidu ay garatay maanta inay wax qabsatayo inaan maanta laga maarmo gacan dadeedoo kale inaan wax ka sugno inaanu annagu isku filnaano jeebabkeenna wax kala baxno dahabkeenna la baxno miisaankeenna wax saaranno qof walbaba ka fikiro qofka aad wax tarto qofka bulshada nooleeya qofka qof nooleeya oo isagoo bulshadao dhan wada nooleeyo lay alla subxaanahu wa tacaala noloshu ma aha keliya inaa qof gaajaysan oo aad raashin siisay oo aad soo noolaysay qof dhibaataysan oo sariir saaran oo caafimaadda u qabatay maaha jahligu waa noloshu aad u soo saarto cilmiga aad u soo saarto waa waxqabasho weeye maanta marka in la isugu kaalmaysto wanaagga oo qof walbaba haddaanu boston nahay arrimaha khayrka waanu ku wanaagsanna pobulationka meesha aanu ku joogno wax kastoo walaalaheen meel kastay ka yimaadaan ay noogu yimaadaan mar walbaba waxaanu ahayn gacanta midigta ah haddana waxaan ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya afka culummada boston masaajidka green masaajidka s b b c oo cabdullaahi canshuuriyo joogo afkooda anoo ku wada hadlayo walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa sadaqo jaariyaa dhigta wax la baxa wax dadka anfacaya bulshada anfacaya cilmiga hadduu yimaado oo dadku wax ay qabsadaan nebigu waxa uu leeyahay talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga oo la barto farad bay ku tahay qof walboo muslima waa laga doonaya faradkii haddii aad ugu kaalmayso qofkii aan waxba tari karin oo waxba aan haysan qofkii isagoo wax baran lahaa waxbarashadii diyaar u ah cimrigiisi jooga wax qabanaya iyo qofkii arrinkaa u istaagay ee yidhi dad baan maanta wax u qabanaya taxamululmas-uuliya shay sahlan ma ah maanta adigu waxaa laga yaabaa inaad lacag bixiso boqol dollar konton dollar kun dollar laakiin qof baa mas-uuliyaddaasoo dhan u istaagay oo dhibkaasoo dhan dusha u saaranaya walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka qof muslin ah faraj iyo kurba hayse ka fayda ilaahay subxaanahu wa tacaala kurbaadka maalinka qiyaamu ka faydaya soo uma baahna ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka yowma laa yanfacu maalin walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalin aysan caruur wax tarayn xoolo wax tarayn ilaa qalbi saliima jirada ka saliimka ah ka badbaaday qalbigiisa ku xihan tahay keliya war yaad wax u qabataa yaad wax u tartaa ma weydiinayo yuu yahay ma weydiinayo xaggee ka soo jeeda waxa u muuqato oo keliya war waxa aad la baxaysiyey anfacaysaa ee wax u taraysaa maxaa yeelay xikmadda iyo caqligaa waxa ay keenaysaa iimaanka iyo islaamnimadaa waxay keenaysaa walaalkaa inaad garabka qabatid inaad wax tartid inaad wax u qabatid insha allahu tacaala qaybta dambe hadalka waxbixinta ah danabkaan idinka dhigi doona hadduu alla idma gabdhaha raggana insha allahu tacala jawaabkaan la baari doona jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu